alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsala allahuma calaa nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbi wasalam waxa aynu soo haynay nikaaxii iyo habkii guurka iyo qofka cidda markaa weliga u noqonaysa marka halkan waxa uu ku xusaya alkasaa shayga la idhaahdo gayaanimada labada qofna markaa isu gayaankaa walkafaatu labadan qofa isu beegmayaan fi nasabi xagga nasabkay ahaatay wadiini iyo xagga diinta walxuriya iyo xagga xornimada wasanca iyo farsamada wasalaamati alcuyuub iyo inuu qofku ceebo ka badbaadsan yahay almuhbitati lilkhiyaar ee khiyaarka sugaysa sida madhabkan iyo qolyo kaleoo jumhuur ay ku tilmaameenna ay ku wada socdaan waxa weeya arrimahan inay kasaada loo eegayo oo ninku inuu meelahan oo dhan kala mid yahay ruuxii dumarka ahayd uga beegtoomaya macnaha nasabka xagga diinta xorriyadda sancada iyo ceeba inaanu lahayn intaasoo arrimoodba ay muhiim yihiin qolyaha qaarkoodna diinta iyo akhlaaqdun bay kasoo reebaan ibnu xasam oo kalena waxa uu leeyahay islaamnimada un wey oo kale haddii labada qof ay laba qof oo muslimiina yihiin wax kafaa looma eegaya faasiqii iyo cafiifkii dee faasiqadii iyo cafiifkii way isguursan karaan walcafiifa walfaasiq kadalik wax kale looma eegaya buu leeyahay kolka haddaba aimada qaarkoodna waxay leeyihiin dee nebigu waxa uu ku qaydun idaa jaa-akum man tardawna diinahu wakhuluqah xagga diinta iyo akhlaaqda ayuun buu yihi laakiin madhabkan iyo madaahib kale shantan arrimood bay ka dhigeen inay labada qof kuf isaga noqdaan haddaad aragto kuf buu u guuriyey iyo kuf umuu guurinin arrimahan shantaa bay u eegayaan xagga nasabka iyo xagga diinta inuu xor iyo addoon sancadii oo ay ku kala tagsan yihiin ceebihii markaa khiyaarka sugayay waa baraskii iyo judaamkii iyo kuweelahaas haddaba isagaa sheegay hadda tafsiirkii waxau uhi falaa yukaafiu lcajamiyu carabiyatan kii cajamiga ahaa inaanu tu carabiyada u beegtoomi karayn baa kasoo baxday walaa kayru qurashiyin qurashiya mid aan reer quraysh ahaynna dee tii qurayshiyadda ahayd uma beegtoomayo walaa kayru haashimiyin wa mualabiyin mid aan labadaa faamli ahayn labadaa cayladood haashimiyatan aw mualabiya aw mualibiya kuwa uma dhigmaya bu oo reer banu haashim iyo reer banu mualib dee nebiga xigtadiisii bay ahayn calayhi salaatu wasalaam la mushaarakeeyey xataa cadaawadii gaaladu ay colaadiyeen markaa dee ehelkiisay ka mid ahayn oo watan sekadaba loo diiday sidaa daraaddeed kuwani dheeraad gaara bay sii leeyihin oo kuwii aan iyaga ahayn bay kasii tegeenba waxaa markaa uu yihi oo kale walaa faasiqun cafiifatan kii faasiq ahaa inan wanaagsan uma beegtoomayo lagumana dirqii karo licadami musaawaatihima fi diin xaggii diinta aanay ku sinayn walaa cabdun xuratan addoonkiina tu xor ah uma noqonayo kuf oo xadiis saxeixa ay usoo daliishadeenoo bariira iyo ninkeeduba addoomay ahaayeen markii haddaba bariira ay xorowday khiyaar buu siiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam inay hadday doonto fasakhan karto walalcatiiqu kii la xoreeyey aw man ama qof masta aabaa'ahu riqun ama ka aabayaashii uu taabtay addoonnima ay taabatay kuf uma aha xurata alasl mid iyada aabayaasheedoo dhami ay wada xor ahaayeen kol haddii mid la xoreeye uu yahay ama aabayaashii qaarkood la xoreeyey diyada xornimadeedu ay asalka ahayd kufuma ah walaa duu xirfatin danii-ah kii shaqadeesii ay hooseysay kufuma ah binta dii xirfatin mid shaqo u saaxiiba inant shaqo u saaxiiba inantii shaqadaasoo arfaca shaqo sare hadduu hayo inantiisa ma guursan karo kaa xirfada dariyaada haya tusaalu ka bixiyo kolkaa waxa uhi ka khayaad qofkii isagu dee ta- dawarlaha ahaa binta taajir uma noqon karayo qof inkastay dee halkeenan bacadlahaba wada fadhiistaan oo aanay kalaba fogeynba oo kana maryaha un iibiye kana dawaarkun kaga dhagdhagsiiyo agtiisa iskuba itaal yihiinba iyaga malaa waktigaa dee agtooda wax la kala fog bay ahay wakadal kannaas kaa isagu sbiibarkaa ee dhulka xaadhaya isaguna dee kii ka sarreeyey aa mid noqonaya falow aqlaca can ilxirfati daniya ushturida an yunsaba ligayrihaa watanqaطica nisbatuhu canha hadduu shaqadan ka dallacana waa in magacii ilaa intuu magaciisa isbedelayo ee shaqada kale loo nisbeynayo oo la qabsanayo ayaanu kafaa'ado helayn bu walaa maciibun ku ceebaysani bicaybin ceeb ku ceebaysan ceebta oo yuhbitu lkhiyaara khiyaarka sugaya saliimatan minhu inan ceebta aan lahayn ku fuma noqonayo markaa ceebaha khiyaarka suga waalidii barastii judaamkii junuunkii kuweelahaasaa ka mid a ceebaha hadduu ninkii leeyaho inantiina aanay lahayn markaa kufuma noqonayo walaa ctibaara iyadu tixgelin ma leh bilyasaari waashaykuuka maalqabeennimadii iyo odaytinimadu waxba la midhacsan maayo dhib male iyagu oo hadduu ninkii dee yahay mid iska faqiira iyadiina ay maal leeda kuf way isu noqon karaan sidoo kale haddii isagii oda yahay inantiina sha shaba tahay way isu beegtoomi karaan inkasta oo ragga qaarkood iyagu qudhigoodu yidhaahdeen waa tixgelin bay leeyihin hadduu oday gabooba yahay inantii dee iyo canda dawle ragga qaarkood way yidhaahdeen laakiin saasay yidhahdeen labadani tixgelin male oo dadka had iyo jeer ahlulmuru'a ahay waxay u arkaan waxa maalka la idhaahdo inaanu isagu macno badan sii samaynaynin oo dee maantana uu yimaado berrina uu bixi karo berrina uu imanayo maantana uu qofka ka maqan yahay sidaa darteed waxba qofka laguma ammaano lagumana dhaliila hadduu ka maqan yahay famataa zawajahaa marka uu inantii u guuriyo kii mas-uulkeeda ahaa bikayri kuf-in midaan dee kufu ahayn bikayri ridaaha iyadoo aan raalli ka ahayn wa rida alawliyaai bikayri rida alawliyaa dadkii iyada ay isxigeene kale oo aan iyaguna ka raalli ahayn alladiina kuwaa mas-uuliyiinta ahoo hum fii darajati kan meheriyey la siman marka kuwaasina aanay raalli ahayn inantiina aanay raalli ahayn ee sidaa uu ku guuriyo kani fa nikaaxu baatil nikaaxii dee waa burayaa oo kol haddii qofkani aanu kufahayn oo iyadii iyo kuwii kale ay sinaayeen isaga dhammaantood aanay raalli ka ahayn de isaga waxaan faquuqay waa wax gaara wax gaara u idmaaran ama u qarsoon sidaa daraaddeed nikaaxii waxba u dhinmaya wain rado hadi wain raduu haddii ay raali noqdaan kuwii ay isku darajada ahaayeen isaga ay inanta wada guurin karayeen aw radiyat ama iyadiiba ay raali noqoto oo kii aan kufka ahayn ay u raali noqoto falaysa lilabcad ictiraad kii durugsanaa ma bushii karo macnaha ka hor ka hor iman kari maayo kii wilaayadeeda xaq u lahaa baa guuriyey iyadiina waa raalli qofkan loo guuriyey yaanu kufba ahaan dee wax dhiba male kolkaa oo xaqa inantu lahayd buu ahaa kafaadan loo ilaalinayay kol haddii iyadii ay raali noqoto ilaa bas waa iska mehersamaysa wa idaa ra'a alabu aw iljad weligii mujbirka ahaa weeye marka uu arko almaslaxata faa-ida inay ugu jirto inanta faa-ida inay ku jirto dheh fii taswiiji sagiiri wasagiirati inankii yaraa iyo inantii yarayd inay u guuriyaan haddii aabbihii awowgii ay arkaan zawajahu ha u guuriyo oo mararka qaarkood baa waxaa dhici karaysa inanka yari inuu leeyahay xoolo badan dabeetana intaanu qaan gaadhinba loo baahan yahay ila sakiir waa intaanu qaan gaadhin un ayaa waxaa loogu baahday mid u celiso oo dee kana dhur sugta iyadu dee carafkeeda ila waa nin ban soo rorayo kol hadduu soo korayay kolkaa haddii dee maslaxadu si ay ku jirto cid u shaqayso oo xoolihiisii u kala wado oo dumara haddii loo baahdo dee wuu gurin karaa inantii yarayd baa sidoo kale iyadana dee masalan rajay noqoto aabbaanay lahayn waxaanay lahayn cafwan hooyo marka aabaheed baa waxa uu dareemay inay ku habboon tahay inantaa yar dee cid ay usii doonaan haddama uga sii meheriyoo dee iska sii guursato intaanay weli qaan gaadhin maslaxa hadday iyadana sidaa ugu jirto ama cid waxbaraysa ama halomajar dee faa'iida unu leh wuu u guurin karaa zawajahu way labadaba walaysa lahu ma sugnaanin aabbihii weligaa dheh aabba iyo awo mid kasta ha ahaadeen an yuzawijahu amatan ilmihii yaraa inuu addoon u guuriyo walaa maciibatan mid ceebaysan inuu u guuriyana maya oo dee addoonta waxaa marka horeba sharcigu u baneeyey qof dalika liman khashiya alcanata minkum qofka sino ka baqda ayaa ilaahay addoonta u xalaaleeyay oo shuruudihii bay ka mid ahayd inuu sino ka baqo dee ilmahan yarina muxuu sino ka baqi maba qaan gaadhinte sidaa darteed baahi mar haddaanay uhaynin iyo ku asturid addoonta lagu asturayo dee inuu guuriyo maaha mid xora hawl daydayo tan kale ceebaysanna ama baras le ama waali le inankii yaraa uma guurinayo aabihiis sababtuna dee maslaxaan ku jirinba wax maslaxo ahoo mid ceebaysan inuu guuriyo ku jirta ayaan jirin ee yarkii dee maslaxa loogu guurin karaa baa layihi maslaxadii lagama xaqiijinayo tan maciibada ah wain kaana haddii uu yahay safiihan safiih buu noqday marka aw amase majnuun waa kii maxjuuru calayhiga ama majnuunan buu noqday mid waalan junuunkaasoo mid mudbiqan daboolaya dam ka dhigaya isku xidhiidhka waxtaaja ila nikaax wuxuu u baahday markaa guur safiihi iyo kii waalaaba u baahday sawajahu labu aw iljaddu aw ilxaakimu saddexdan midun baa u guurin karaa qofkii safiihaa hore inuu soo maray waa mid aan tasarufkiisii hagaagsanayn oo xoolihii daadaadinaya marka waa laga xajriyey oo waa si aynu soo xusnay in dee gacanta loogu haynayo ama kan xigtadii ugu haynayo ama xaakimku safiihiiyo isagoo arrinkiisu halkaa maray oo wixiisiiba gacanta loogu hayo ayaa ixtiyaaja ka muuqatay ila nikaax haddii arrinkani uu ku dhacay qofkan dee raashinkaba waa la tii la siinaya mashruucan kalena ha loo fuliyo oo xoolihiisii ha looga fuliyo marka cidda u fulinaysa ee inuu maslaxa ugu jirto eegeysa iyo baahidiisa waxa weeye saddexda qof majnuunkiina waa sidoo kale oo dee majnuunkii haddii isaguna ixtiyaaja ila nikaax ay ku dhacdo waa loo guurin karaa dee mid maslaxda una maaragta kiniinka sii soo dejisa fain adinuu lisafiihi haddii kii safiihaha ay u ogolaadaan an yacqida linafsih jaaza way banaantay kan safiihahay dee isagu wax kalama hayaanoo dee ma waale xoogaa waxa xun idaaradiisa manaa qorshayntiisa maalka uu qorshaynaya khariban oo uu saydhsaydhaya marka haddii isaga la fasaxo laydhao bal adugu ciddaad doonto soo guurso qof dee kufaho hagaagso soo guurso wixii dhaqaalaha waa lagaa bixina idan la siiyo ma iska banaantay laakin dee majnuunkii waa in wixii lala habeeyo oo loo eego oo isaga idan keliya dee arrinkiisu kuma egaa jaaza way iska banaantay wain caqada bilaa idnin fa bail ninkan la yidhaahdo safiiha maxjuuru calayhi buu ahaa tasarufna looma ogolay isagoo fasax ka helin waalidkii iyo qaadigii midnaba ciddii dee xajriga ku samaynaysa wixiisa gacanta ugu haysa ayuu iska guursaday waana iska macruuf dee guurkii in meher iyo takaaliif dhaqaalo u baahne ay ku baxayso markaa dee nikaaxii wuu buraya wain kaana hadduu yahay haddaba kan safiihay ilan safiihnimadii dhan walba way geli kartaaye midlaaqan mid furidiisu ay badanta tasaraa jaariyatan waaxida addoon keliyuhunbuu usoo iibinaya oo dee iyada aanu furi karayn qofkan isaga ah ee safiiha ah masal de haddii mid loo keeno sidii uu xoolaha usaydhayay buu iyadiina ufuraya midlaaq buu noqdo dalqadii sidaa badata addoon baa loo soo iibinaya marka addoontaah iskala noolaado oo dee iyada waxa uu ku kula mucaamaloonaya milkulyamiin aw maa malakat aymaanhum baabkeedi ayuu kula mucaamaloonaya laakin dee maaha guur tasara haddii la yidhi macnaha waxay u noqonaysaa mid dee adoon markaa ma furi kara de iyadii way ribdhan tahay haddii uu sidaado xoreena oo idhaa anigaala waan xoreyn karaa dee tasarufkiibaa ka xidhnaa oo markaana ma xoreyn karo mana xoreyn karo cidna ma siin karo mana furi karo dee maba qabo ee waxa weeye milkulyamiin taasaan haddaba ka fuqaynin oo ku xidhnaanaysa une taa loo sameeya si hawshiisiina u socoto dhaqaalahan uu ku ciyaarayaana u hakado waalcabdu saqiiru yuzawijhu sayid addoon yari haddii uu jiro sayidkiisaa u guurinaya maslaxatee hadday ugu suganta waalkabiiru yatasawaju biidni addoonka weyni wuu guursanaya dee waa nin weyn laakiin sayidku waa inu fasax ka helaa ninkani waa addoon qur-aankii sayidka fasaxa marka uu sito buu geed fadhiisanaya inantiina loo meherin karaa walaysa lisayid sayidkii ma laha xaqu male ijbaaruhu calaa nikaax inuu ku dirqiyo addoonka nikaax madal addoonkii de isagaa loo dalaynayay marka uu guursanayo haddaba in uu idhaahdo qasab ku guurso adigoo aan doonayn ma heli kara sayidki hadduu guuriyu qasab uu guuriyana dee sida wuu furi karaa markiiba uu furi dee markaa faa-iida may soo kordhin oo awood uu leeyahay dee cabdigi inuu wax furo walaa lilcabdi ijbaaru sayidi sayidkii ma dirqii karo addoonkuna calayhi cala nikaax kuma dirqii karo oo xaquguma le taa liannahu yushawishu maqaasida almilk lahaanshaha ayuu dee ka hor imanaya qodobkaas oo addoonkii oo sayidkii ku tasarufaysa m ayay ku tasarufaya ayaa meeshii kasoo muuqanaya marka labadoodii midna kii kale madirqii kale ee masaalix iyo maxaawij iyo waxyaabahaasun baa loo eegaya faslun fi tasliimi zawjati lizawj halkan waxa uu ku xusayaa gelbintii inanta la gelbinaya iyadoon dee fujaano fara badanna la raacinaynin in faraha un looga qaado ay tahay kii guursanaya markaas ama waxba fiilo dheeroo dabaqaada lagu xidhay in aan waxba la meermeerinine ninkani kol haddii afadii loo guuriyo dee sidaa loogu ogolaaday faraha looga qaado oo loo daayo dabeetana dee qoyskaas hays dhistee taasi marka uu ka hadlayo wey waxaa kale oo masel fasalkan xusidiisu ay ka faa'ido tahay marka inantii sidoo kale ay dee ninkii ogolaato inay xaas u noqoto oo guriga uu u diyaarsaday uu geysto dee xuquuqdii ay lahayd baa ratibmaysa haddii ay tahay maskankii iyo malbaskii iyo ma'kalkii iyo wixii o dhan xuquuq ay lahayd baa sugmaysa laakiin haddii kale oo tamkiin aanay lahayn dee markaa ninkii wixii xaq ay ku yeelan lahayd wadadeedii may marin yajibu tasliimu lmara cala alfawl wixii dumarka ahayd marka la meheriyo si deg dega in loo wareejiyo wey kitaabkan iyo sodobna waa kala war laay ninkii oo dee bilo laga haysto dabeetana la yidhaahdo sug adigu ma haysid sterinkii horta sug adugu marka cala alfawri deg deg dee si hawshii loo guursaday iyo cifadii labada qof ay maaragtay dhowrsoonaanayeen iyo tashawuqan jira ila waa marxalad xasaasiya sida macruufka ah oo marxaladaha xataa dadka dawshadii ay isku diraan dadka ay kalaba firdhiyaan ee kaleerayaan marxalad qofkii markaa aanu qalbigiisii fadhiin weeyo oo iyadii iyo isagii mid waliba uu leeyahy walow kan ma idin sacafan doontaan mise waxbaa idin dhex maray marxaladda dee nebigii jihaadka u duulaya uu lahaa weeyaan saddex nina iyuu raaci mid dee guri dhistiya mid geel ka dhalma sugaya iyo iyo mid gabadh ismeeriyo da isleh aada la aqal gashi kollay dareenkeedaasi iska leeda marka cala alfawr waa inay deg deg ahaata idaa dalabahaa marka uu dee doonu idhaah la iisoo wareejiyeynan fii manzili zawj gurigiisa marka uu idhaah gurigayga hala igu soo wareejiyo falaa yajibu tasliimu ilaa idaa dalabaha zawj fii manzilih fain lam yadlubhaa aw lam yadlubhaa fii manzilih intafa lwujuubu marka haddii dee isagu aanu dalbin waxba waajib kuma noqonayo reerkii inantu ay ka dhalatee mas-uuliyiinteeda ahaa inay wareejiyaan haddii isaga laftiisu dhuljiifeynayo meelo kaloon macno lahayn uu doonayana taasina waajib noqon mayso haddii sidoo kale dee manzilkiisiibuu ku qayday iyo meel uu dejinaye wuxuuba ay iska kumeel gaadhka yihiin iyo dadabgalkii iyabaynu idhaahna malahae taasina iyaduna dee wujuubkii waa ka dhacaysa waa iska sunaabe markaa ka noqonaysa in kaanad haddii ay tahay tutiiqu listimtaac haddii dee ay awoodi karayso hawshan iyada ah bilwai wayushtaradu kownu sadaaqi maqbuudan aw mu-ajalan haddii dee ay markaa kari karayso mucaamaladan iyada ah ee sawjiyada ah fain kaanad haddaba haddii ay tahy fain sa'lat ilintidaar hadday tidhaahdaha la ii kaadiyo undirat waa loo kaadinaya inanti wa akaruhu halaaatu ayaam inta u badanina waa saddex maalmood oo rubamaa dee in xayd iyo waxaa socdo laga yaaba inay markaa leedaha dhammaad markaa ilaa saddex maalmood baa loo kaadinaya dadkii isqabsaday baa ila loo gar qaadaya fa in kaanad amatan haddii addoon ay tahay qofkan la mehersaday lam yajib tasliimuhaa ilaa bileyl habeenkii unbaa markaa ninkuu xaq ku leeyay wahiya binahaari maalintiina cinda sayid kan lebay ag joogaysa sidaa darteed baa biilkeedii aan lagu lahayn oo sayidkuun baa lagu leeyay maxaa yeele waktigii istraatiijig ahaaba dee waa laga haystaa ninkii maalinkii ma haddii sayidkii ay ushaqaynayso dee biilkeedana isagaa qaba qolyaha qaarkoodna waxay yidhahdaan fuqahada dee waktigii waa habeen iyo maalin une kol haddii habeenkii kanba u hayo biilkii ha loo qaybiyo walmustaxabu sida la suneeyey an ya'kuda zawju in uu zawjku qabto weeye binaasiyatihaa foodeeda awala maa yalqaaha marka u horeysa ee uu la kulmo xaaskii ee habeenkaa gurigalka waaya inuu fooda qabto weeye wayadcuu bilbaraka barakana markaa waa ku ducaynayaa waa sanadkiisii maayo min xaysu takriij darajada uu leeyahay laakiin xadiis ba ahaa ducadii inuu ku dacaysto weeya allahuma inii asaluka khayraha wakhayra maa jubila calayha khayraha wakhayra maa jabaltahu calayha waacuudu bika min shariha wa min shari maa jabaltahu calayha khayrkeeda iyo khayrka markaa ku dabeecaysay baan ku weydiistay sharkeeda iyo wixii shar markaa la socdaan kaa magan galay wayamliku listimtaaca biha inuu markaa dee ay markaa mucaamaladoodii kala gutaan taasuu kari karaa oo kelmadii ilaahay ee uu ku xalaashanayay farjigan markii hore ka xaraamta ahaa ayaa uu ku milkiyey buuhi istimtaaceeda min gayri idraarin isagoo dee aan dhibeynin oo wax dhibaato ahina meesha ma yaalo laa darara walaa diraar min qawaacid alislaam addararu yuzaal wixii dhibay dee meesha waa ka baxaya marka haddii ay masel dee dararkani wuxuu noqon karaa hadday bugto amaba sidoo kaleba sagiiratan jiddan ay tahay aw laa tastatiicu alwada biayi sababin min alasbaab haddii arrimahaasi ay jiraan dee markaa istimtaaci ha ka joojiyo ilan waxaa maaragtay isagii un baa markaa ay u joogtaa kolleyba walahu waxaa usugnaaday an yusaafira biha inuu markaas la safro in kaanat xuratan haddii ay xortay uu la safri de haddii adoonta ila sayidkii baa geliki geli maalin lahaa oo markaa kama tegeysa macnaha xuquuqda zawjigaaday ka mid tahay inuu xaq u leeyahay inuu la safro dee nebigu calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisa waa kii u qori rida jira ee kaxay jir walahu waxa usugnaaday macnaha waa mucaamaladii buu ka hadlaya labada qof ninkii xaaskiisa dhex mari karaysay iyo waxyaabihii ay xaq isugu lahaayeen alxuquuq الزawjiya almushtaraka aw ilkhaas xuquuq khaasa wa xuquuq mushtaraka baynahuma mid ay la kala gaar yihiin iyo mid udhaxaysa inahaasun buu sheeg sheegay walahu an yacdila canha inuu markaa nudfadii ka saydhiya ayuu leeyahay xuratan kanat ama xor ha ahaato aw ama ama addoon ha ahaato laakin ilwlaa sida wanaagsani anlaa yafcala waa inaanu samaynin oo iyada dee kolleyba xaqulistimtaac oo ay lahayd wadigan laftiisa ugu suuro galaya oo intaa horaaba ku xasilayba xaqeedii laakiin dhammaystirun buu ahaa casliganna dee asxaabtu waa kuwii tilmaamay waktigii nebiga calayhi salaatu wasalaam inay samayn jireen oo ay lahaayeen dee iyadoo qur-aanka uu soo degayaan samayn jir marka haddii uu xaraam yahay dee waa la nahyi lahaa mar nabiga la weydiiyena wuxuu lahaa ama casliya ama ha caslininoo nafta ilaahay uu qadaray kollayba way ahaan doonta markuu ilaahay doonaya meesha wax inuu ka abuuro wuxuunba sabqiyo simbirraxan doona marka in aanu samaynin maxaa yeelay dee haddii siiba dee tadarur oo labadiiya wixii ay yaraanayaan oo darar meeshii uu imanayo dee qofka muslimkaa dararkiisana lama ogolayn marka inaan haddii laakin dee ay raalli tahay iska macruuf markaa inay fasaxta walahu waxa usugnaaday an yulzimaha inuu ku waajibiyo bima yatawaqafu wixii uu ku taagan yahay alistimtaacu calay inuu dee kula mucaamaloodo oo ugu galmoodo waxyaabaha markaa laabud ay tahay ee ay ku xidhan tahay saas dee waajib bay iyadii ku tahay inay la timaado walahuna mithlu ladi calayhin walirijaali calayhina daraja dumarkiina xaq bay leeyihiin oo kii lagu lahaayoo kale ayg iyo iyaguna leeyihin raggiina dee xaq dheeraada buu sii leeyahy marka waxyaabaha istimtaaci uu ku qotomo ee aan la-aantii aanu suurogelayn waxaa kamid a kalgusli min alxayd oo alguslu min alxayd yaqif calayhi alistimtaac sidaa daraaddeed dee waa arrin waajib ku ah xataa yathurn faidaa tadahar faatuhuna min xaysu amarakum allah xataa yathurna baa marka hore layihi markaasu haddana ilaahay raaciya faidaa tadahar farqiga udhaxeeya bayna dahura wa bayna tadahara ayaa dee taa horena waxa ay tahay in uu inqiaacu lxayd yimaado uu ka dhamaado tan dambena waa in gusli uu yimaado ay dee maydhato muujibaat lguslina da waxaynu kusoo marnay waxyaabaha maydhiga keena ee waajib ka dhigay inuu kamid ahaa dee caadadii oo go-da oo istaagta markaa istaagta dee waajib bay tahay inay maydhato cibaadaadka iyo galmadii wixii o dhan mutawaqif bilgusli wey wa bimaa shay buu ku waajibin karaa yatawaqafu calayhi uu isku taagayo kamaalu ladaat dhammaystirka hawlahani wixii uu ku kaamil noqonayo taana wuu ku ilzaamin kalgusli min aljanaaba wاlاstixdaad waisaalat اlawsaaq arrimahan oo dhan waxa uu kamid yahay xuquuqda dee uu ku leeyahy janaabadii oo laga maydho istixdaadkaasoo dee iska macruufa timaha daakiligo la xiro weeyaa waxyaabihii awsaaqda iyo dhididki iyo boodhka iyo waxaanoo la suuliyo waa xuquuqdii markaa uu ku leeyahay wey kamaal ladaat bay markaas oo ibn cabaas oo kale markuu aayadda aynu goorta dawad akriyayna uu sharxaya waxau lahaa waxayga dumarahay sida aan u jecelahay inay aada isugu kay nadiifiso aniguna waxaan u jecelahay in aan markaa aada isugu nadiifiyo aniga qudhaydo dee aan soo gaasho antaan diyaar garoobo marka waisaalat alawsaaq min caraqin wagayri faidaa amarahaa bishayin min dalik wajab عalayha ficlu wacasat bتaأkhiirih walaa farqa fi dalik bayna الزawjaةi اlmuslimaةi wاlkitaabiya labadaba fasl fi mawaanic الnikaax mawaanic nikaxna waa la ydhaha muxaramaat almuxaramaat min anisana dumarka macnaha kuwooda guurkooda u xaraam yahay oo aynu doorkii hore markaynu sheegaynay kusoo tirinay inay ilaa sodomeeye yihiin ayuu si yar qubano ah ayuu isaga laftiisu usheegi doonaa sodomeeyadaas toddoba xagga nuugmada ah iyo toddoba xagga nasabkaa iyo toddoba xagga xidhitinimada ah iyo waxaynu soo nidhi sagaal kale oo iyaguna filqan badankooda wuu sheegaya intaba oo masel toddobada nasabka iyo kuwa nuugmada ugu horeynba isagaa sheegaya kuwan kale xagga iyaguna xidhitinimadana dee mid waxa weeye sodohdii ninka qofka sodohdaadii midna waxa weeye gabadhii inanka inankaaga macnaha gabadhiisa midna waa dee xaaskii aayada ahayd midna waa rabiibadii afar weeye halkaas iyo saddexdii iyaguna bil jamci ku xaraamha gabadha walaasheed edadeed habaryarteed toddobadaasi xagga xidhitinimada ay xaraam ku ahaayeen toddobada nasabka iyo kuwa nuugmadana horey buu kasoo wadaa dee aayadda suuratu nisaa ku jirta oo kuwa ay tirinayso marka saddexdaa toddobaad laga gudbo tii ciddada ku jirta iyo tii kaafiradda ahayd iyo tii mulaacanada ahayd iyo tii dalqadaha loo dhameeyey iyo tii nin kale qabay walmuxsanaatu min annisaa waa kuwa kuwa uu markaa tirinaya sidaa iyagu iyo khaamisadii tii shanaad iyo waa kuwaas wey yaxrumu waxaa xaraam noqonaya marka halkan waxaad ka faaidaysanaysa waataynu soo sheegnay qaacide ahayd alaslu fi lashyaa alibaaxa in ashyaada waxa u asala min xaysu adilla kolka laego inay wada mubaax yihiin ilaa cibaadaadka iyo iyo abdaacda mooyaane ila cibaadaat walabdaac oo cibaadada iyada tawqiifi baa u asala inaan la iska dhambalanin une si aanu camalkii marduud u noqon qofki wixii uu samaynaya sunna mutabacu noqdo xagga abdaacdana marka la eego dee iyada waxaa u asla xaraam markaa guhur baa lagu xalaashan karaya waxau ihi yaxrumu nikaaxu lum hooyada guurkeeda waa xaraam iyo waljadaati ayeeyooyinkii wayna calowna haba koreeye ayeeyo iyo hooyo oo dhan isku wadada hooyo iyo ayeeyo wayna calowna wuxuu uga jeedaa ama ayeeyooyinkii xagga aabbo ayeeyooyinkii xagga hooyo ayeeyooyinkii aabbaha awogo ayeeyooyinka u ahaa isku wadada walbanaat hablihii iyo wabanaati lawlaad ubadkaagu dee kuwii ay sii dhaleen wain tafalna iyaguna in badan ba ha jireen ha hooseeyeenba oo awow shanaadba u aho oo qofka guurkiisii oo ka xaraam walakhawaat hablihii qofkan ay walaalaha ahaayeen iyo wabanaati likhwa dee hablihii qofku adeerka u ahaa iyo walakhawaat hablihii iyagana dee kuwa walaalahayde laftoodii wain safalna iyaguna haba sii durugsanaadeen waalcamaat cidoo dhamina guurkeeda waa xaraam waalkhaalaat iyo habaryarihii wain calowna ha durugsanaadeenoo ama adiga ediya habaryar ha ku ahaadeen ama waalidka ha u ahaadeen waa kuwa kuwa nasabku hooyadii ayeydii iyo albent bentl ebn alokht iyo banaat likhwa alcama alkhaala wayaalaha wey yaxrumu min aridaaci maa yaxrum min annisaa xadiidkiina saasuu tilmaamaya waxaa xaraam ku noqonaya xagga nuugmada wixii nasabka xaraam ku ah oo inkastoo aayaddu aanay sheegin toddobadani inay nasabka kuwada nuugmada ku wada xaraam yihiin haddana xadiidkaa uu nebigu ku caddeeyay calayhi salaatu wasalaam intii nasabka ku xaraam ee toddobadaasiiba xaggii nuugmadana inay ku xaraam noqonayaan markaa kuwii kale u galay iyaguna musaaharada wa ummi zawja xaaska hooyadeed iyo wajadaatiha ayeeyooyinkeed iyaguna guurkooda waa xaraam markaa dee waa qofka sodohdii wey sodohdii iyo wa aswaaji aabaa'ihi wa awlaadihi wa aswaaji awlaadihi macnaha qofkan aabbihi dumarka uu qabo waa aayadii weeyaan awlaadaadu dee kuwa ay sii qabaana waa dumarka sodoga aada u tahay haa-ulaa'i kuwan kulluhunna dhammaantood yaxrumna bimujarad alcaqd mar alle markaa la meheriyay xaraam noqonaya dib looma guursan karo oo kuwana waxay isugu jiraan dee intaa aynu tirinayna qaar xurmadoodu mu-abad tahay iyo qaar ay mu-aqad tahay labadaasay isugu jiraan qaarna xurmadoodu dee weligoodba waa xaraam bay noqonayaan oo marna ma noqonayaan xalaal ma mar qaarkoodna waa muaqad oo masel tii shanaad oo kale ee qofka dee afar unbaa u banaana markaa ta shanaad xaraam bay ka hayd laakiin hadduu mid furo dee wa waxay unoqonaysaa jaa-is habaryarteed oo kale ruuxa iyo habaryarteed dee bil jamci bay xaraam ku ahaayeen iyo walaasheedii iyo edadeedii waxa u yihi waamaa bintu zawjati afadiisu inantii ay dhashay macnaha waa tii rabiibada la odhan jiray falaa taxrumu qofkan xaraam kama noqonaysa ninkan ilaa bidukuuli bilum hooyada u la guri gala un mooyaane waa sida dee aayaduba ay sheegayso allatii dakaltum bihin haddii hooyadii lala guri galo rabiibadeedi way xaraam bay noqonaysa fain abaana alum hadduu hooyadii iska furo qabla dukuuli biha intaanu laba guri gelin xallat lahu bintuha inanteedii xalaal bay uta hadduu afadan meheriyo oo dabeetana uu iska furo dalaaq baayina abaanadu macnahaasay faa'idaynaysaa waana dib usoo rajciyeysana sidii ay kaga tagto dee inantii wuu guursan karaa laakiin midhka meesha ku jiraa waxa weeyaan haddii inantii uu meheriyo yaanu la guri gelin be hooyadeel xaraam bay noqonaysa oo bimujarad alcaqd waa ka hore kuusoo sheegay umu zawja iyada ayay xaraam ku noqonaysa markaa way kala duwan yihiin inanta guurkeeda iyo hooyada guurkeeda macnaha hooyadeed guurkeeda dii afadan uu guursado dee inanteedii waxay ka xaraam noqonaysaa markuu iyada la guri galo laakiin hadduu inanta meheriyo hooyadeed meerintaa lafteeda xaraam kaga noqonaysa wayaxrumu calayhi waxaa ka xaraam ah zawjki man waiahaa axadu aabaa'ihi aabbayaashii ruux kasta oo dumarahoo ay la kulmeen oo macnaha ay wadiyeen ay isu galmoodeen baa ka xaraam noqonaya kol haddii aabbayaashii markan uu kuleeyahay waa aabbihii iyo awowyaashii intaasuu iswada isku wada jimcinaya kol haddii waalid ay is arkeen islaantan iyada lafteedii baa waalid noqotay aw amase abnaa'i inamadiisu haddii ay dumarka qaarkood dee u galmoodaan ay la kulmaan iyadiina waa ka xaraam weeye ninkani ma guursan karo oo sodo sodog buu noqday kuwaana markan uu wadi sheegay nikaax muu sheegin wadi buu sheegay siyaabahan buu wadigiina udhacay bimilkin aw shubhatin labadaa midun baabu ku wadiyay milkigiina dee waa addoomihii oo iyaga milkulyamiin baa lagula kulmayay markaa qofkii uu dee isagu mar ubadkiisu yeesheen ay saak ugu galmoodeen ama waalidkiisu mar la kulmay intuu yeeshay uma dhowaanayo shubhadiina waa dee shubhooyinkeenu inoo iman doona shubhatulfaacil dariiq maxal mid kasta ha ahaado haddii mar ay ruuxaa dumar iyo waalidkiisa isarkeen waa ka xaraam isaga ruuxan dumarkaa iyo ubadkiisibaa isarkay waa ka xaraam isaga milki iyo shubha de milkina waa markuu qofkan leeyahay shubhaduna waa ismoosiis masal dee dalaaq nikaax faasida ayaa ku dhacay oo waxa uu moodayay inuu waxu hagaagsan yahy ama tcbaabuu mooday shubhooyinka waa kueelahaas oo kale wayaxrumu calayhi qofka waxaa ka xaraam noqonaya o kale ummahaatu mawduu'aati dumarkan isagu uu wadiyey hooyooyinkood huwa isagu bimilkin aw shubha labadaa mid uun hadduu ruux dumara ku arko hooyooyinkood oo dham way ka xidhmeen sodohay u noqdeen milki iyo shubha mid kasta ruuxaa dumara ku arko laakiin ninkani hadduu ruuxaa dumara la kulmo hooyooyinkood oo dhan dumarka ah iyagiina sodohay noqdeen iyo wa banaatuhaa ruuxaa dumarahe uu arkay hableheedi iyadiina xaraan bay ka noqonayn oo hadduu milkulyamiin aw shubha ruux dumara ku arko sidaa hooyooyinkeed ay xaraam uga noqdeen hablaheediina xaraam bay ninkan uga noqonaya kullu dalika taxriiman muabadan yaxrumu taxriiman muabadan waa taxriim muabad ahoo dee weligiiba aan xalaal u noqonayn xataa hadday kala tagaan iyada wayaxrumu waxaa kaloo xaraam noqonaya an yajmaca bayna almar'ati wa uktiha afada iyo walaasheed guur in lagu kulmiyaa waa xaraam aw camatiha aw khaalatiha ama habaryadeed iyo eedadeed guur laguma kulmin kara laakin haddii dee uu furo tii hore tii dambe wuu guursan karaya wain tazawaja hadduu guursado imra'atan ruux dumara buu masel qofkani qabay uma wadi'ahaa abuuh aw ibnu ama aabihii ama inankiisiibaa dee ku joogsaday bishubhatin ayay ugu joogsadeen aw amase wadia huwa isaga laftiisii baaba la kulmay ummaha tan uu guursaday hooyadeed aw bintahaa buu la kulmay bishubhatin buu kula kulmay infasaka nikaaxuha nikaaxii wuu go-aya oo ibtidaagii iyo dawaamkii ayaa labadiiba ay isku mid yihiin oo waxyaa qawaacidda qaarkood baa macnaa masaailka qaarkood baa l yuktafaru fi libtidaai maa laa yuktafaru fi dawaam aw sidaa cagsigee yuktafaru fi dawaami maa laa yuktafar fi libtida tan labadaba laa yuktafar fi dawaam walaa fi libtida marka imraa ayuu isagii guursaday aabihii ama inankiisiaaba ku dhacay aafa un weeye arrinku si uu noqdayba shubhadaasaa timid way ka fasakhaatay halkaasu ugu dhammaaday waayo midka labaadna ama isagan laftigiisi ayaa dee ruux dumara buu qabay tazawaja imra'a markaa hooyadeed ama inanteedii ayuu shubha kula kulmay dee nikaaxii baa fasakmay markaana oo dadkan la yidhi xaraam mu'abada ayay xaraam yihiin xaaraamtinimadani horeyna way ka bilaabmi kartaa dhexdana way ka iman kartaa way kasoo darin kartaa labadaba wain tazawaja imra'atan ruux dumara hadduu guursado uma wadi'ahaa abuuhu aw ibnuhu waa iyadii un iyada laftigeedii ayaa ama aabihii kan guurs kan iyada guursadayba aabihii ama inankiisi ayaa shubha iyadii kula kulmay aw amase wadia huwa ninkan guursaday ee iyada qaba laftiisii ayaa waxa uu la kulmay ummaha hooyadeed aw bintahaa buu la kulmay bishubhatin buu kula kulmay infasaka nikaaxuhaa waa dhowrkan masalada oo nikaaxii baa go-aya shay maanica ayaa bartanka kasoo galoo kala jaray markaa halkaasay ugu dhamaatay waman xaruma dumarka xaraamta noqday oo min daalika toddobadaa kamid a binasabi ku xaraam noqday xaruma biridaac sida xadiidkuba uu sheegaya toddobadaa dumar ahee nasabka xaraamta ku ah ee nasab ahaan guurkoodu aanu banaanayn marka nuugma ay timaado iyo jaqsiimu iyaguna ma banaano oo xaraam bay noqonayaa xurma muabad oo dee masalan tii jaqsiisay baa hooyadiiya tii la jaqday baa walaashiiya inantiisiina bintuhu fi ridaac waa tee dee xaaskiisa tii jaqday maxaa loo bixinaya dee waa inantiisi oo kal haddii labana zawja labana zawj kal haddii ay cabtay waxay noqonaysaa bintahu islaantiisii bay noogtay dee waa inantiisi taasunbaa markaa loo wadaya waxa uhi waman xaruma nikaaxuhaa ta guurkeedu xaraam yahay oo miman dakarna dadkaa aynu soo tirinay kamid a xaruma wad'uhaa bimilkilyamiin in milkulyamiin lagu wadiyaana waa xaraam wey oo guurkii iyo milkulyamiinkii waa isku mid labada waa isku mid bay noqonaya macnaa in afadiisii walaasheed uu soo milkiyo oo dabeetana uu idhaahdo dee guurba maahe waa milkulyamiin baan kula soconaya ma banaan waa masle khilaafiya laakiin dee sidan ay rajaxeen waxa uu ihi marka waman watia amatahu qofka addoontiisii wadiya macnaha dee addoon buu iska laha milkulyamiin inuu kula mucaamaloon karayo waynu soo marnay aw maa malakat aymaanukumta ilahay uu sheegayna weeyaan uma tazawaja uktahaa aw camataha camataha aw khaalatahaa intan buu guursaday saddexdan mid kamida buu guursaday addoontii uu qabay uu iska lahaa baan leeyahy saddexdan ay xidhiidhkan leeyihiin ayuu guursaday xallat lahu lmankuuxa tii uu guursaday baa xalaal u noqonaya wa xarumat lmamluuka tii uu iska lahaana xaraam bay ka noqonaysa maala hadduu iyadii qabay hadduu addoontii lahaa baan leeyahy oo uu guursado walaashii addoontii baa xaraam noqonaysa haddii addoontii uu lahaa oo habaryarteedu guursado habaryartun baa u hadhaysa laakiin ma wada joogayaan oo milkigii iyo nikaaxii marka ay kulmaan waxaa xoog badanaya nikaaxi milkigiina iska dhoofaya iska tegaya xarumat lmamluuka markaa kuwii kale aynu sheegaynay ayuu galay haddaba iyaguna sida kale tagtagsan dee qofka muslimkaa xaraamta uga ah wayaxrumu waxaa xaraama cala lmuslimi waxaa ka xaraama nikaaxu lmajuusiyati walwasaniya walmurtadda saddexdaniba qofkii uma banaano muslimka ah hadduu qofkani qof muslim ahoo dee ilaahaysa rumeeye yahay tu markaa dabcaabuda ama sanam caabuda ama aan diinba lahayn dee inuu guursada xalaal noqon mayso oo qofkani waa inuu qof muslima yahay uu guursanaya ama walmuxsanaatu min aladiina uutu lkitaab ama kuwii kitaabka la siiyey dee kuwooda xorta ah waa inuu yahay labadaa mid un bay u banaanay qof muslima wuu guursan karaya inan muslimada tu kitaab haysatana waa guursan karaya laakin kuwani dee ma kitaab bay haysta kana wada sanab buu caabudaya kana qoraxda iyo dabka kanina waaba murtad oo markii laga soo horbaxaba diintaabay caaya ama mid hagaagsan mama oo dee waxyaabahan qofki xataa muslim ba almurtad can diin اlislaam walaa taxilu liaxadi laa min almuslimiina walaa min adimiyiin gaala iyo islaam midna mataa murtadadii iyadu xaraamu noqon mayso xalaal noqon mayso waa ka xaraam mid walba waxa uhi waman qofka axadu abawayha labadeeda aabba midkood kitaabiyun uu yahay walaakaru majuusiy midkoodna uu majuusi yahay taasi iyaduna dee ala xalaal noqon mayso wayaxrumu cala lmuslim bay ku xidhanta qofkii muslimkaa waxaa ka xaraama man axadu abawayha kitaabiyu walaakaru majuusiyu oo qofkii muslim ninkii muslimkaa ma guursan karo labadeeda waalid midkood haddii uu dabcaabud oo midkood aanu ahayn manaa labadoodiiba ahlukitaab maaha midkood baa ah wasani ama majuusi ayuu yahay markaa kaasunba iyadii raacaysa oo laga hadhaya wlamatu lkitaabiya adoontii kitaabiyadda ahaydna iyaduna bal ufiirso oo maaha iyaduna xalaal maxaa yeele ilahay kuwanu xalaaleeyay ee ahlu kitaabka ah waxa weeye maxay wlmuxsanaat almuxsanaat baa la yidhi markaa muxsankaa macnayaal dhowra qur-aanka kusoo aroora mar isagoo xora kusoo aroora mar isaga oo mutasawija mar isaga oo cafiifa intoo dhan ba almuxsanaatu min annisaa kuwa mutazawijaadkaa wey halkan oo kale muxsanaatin gayra musaatixaat macnaa iyagoo cafiifaat oo aan zaaniyaat ahayn wlmuxsanaat min aladiina uutu lkitaab iyaga oo ah xaraa'ir oo aan addooma ahayn sidaas darteed haddii addoon ay tahay kitaabiyaba ha ahaatee dee laba nuqsaamood bay isku darmato kufri iyo addoonnimo ah markaa maxlaal noqon mayso wajaariyatu bni wajaariyatu nafsi wa maalikatahu intan midna ma guursan karayo guur baa laga hadlaya milkulyamiin lagama hadlayo masel jaariyatu ibni inankiisu addoontii uu lahaa ma guursan karayo hadduu guur u baahdo dee inanku islaamta ha siiyo addoonta ah laakiin addoonta inankiisa uu leeyahy ma guursanayo jaariyatu nafsihina wuxuu uga jeedaa addoonta uu isagu iska leeyahy guuruma qabanayo laakiin siduu kula mucaamaloon karaa dee milkulyamiin aw maa malakat aymaanakum unbay soo gelayn ee wuxuu halkan ka hadlayaa macnaha zawaaj zawaaj ahaan isuguma geyn karo isagoo isagu iska leh guur baan ku xidhayaa ma odhan karo wa maalikatahu tii isaga lahayd ayuu markaana xus isagii waa adoon markaa sayidadiisa lafteeda ayaan isku labarogaya aan isu camiraynaa ma odhan karayo wa maalikatahu laa yaxilu lahu nika laa yaxilu lilcabdi nikaaxu maalikati tii isagaba iska lahaydee sayidadiisa ahayd ma meersan karayo laakin yajuusu waxaa iska banaan buuri walaa-u lamati lkitaabiya waa iska banaan tahay taas bimilki lyamiin iyada in markaa milkulyamiin lagula xidhiidho waa walaa sawad muxuu ku dhiga u khaldayda halkaas walaaba dee maynaan hayni a laakin yajuuzu waxa banaan wadcu lamati lkitaabiya bimilki lyamiin milkulyamiin buu kula mudeeyay aw maa malakata imaanakum baabkeedii wey hadduu addoon iska leeyahay dee hala mucaamaloodo laakin dee meher ma jiro labadaas isma gelayaan hoos baad ka tirsanaysaa markaa kolba tii kugu soo korodha ee kamida muxaramaadka wataxrumu waxaa ka xaraama qofkii almulaacana tii mulaacanada ahayd cala lmulaacin bay ka xaraamtay suuratu nuur ah dee in ninkii haddii uu markaa arko iyadii uur la xaaskiisa og yahay ina ilmahaasi inaanu isaga ka ahan islaamku waxa uu fursad u siiyey inuu markaa deedifeeyo deedifayntaasina laba arrimood bay uga faa'iidayihin xadulqadaf laguma yeelanayo way sinaysatay buu leeyahy markaa dabeetana licaankii buu gelaya sidii dee aayaddu ay markaa dhaarihii afartahaa iyo tii shanaad iyo qadabki iyo lacnada wey marka xadna laguma yeelanayo qadafkaa u qadfay ilmihiina wuu iska deedifaynaya wuu iska reebaya haddaba haddii licaanka noocaasi uu dhex maro waa xurguf culusi ninkaa dib ugu xalaal noqon maysa afadaas waa nataaijka ka soo baxa bayna almulaacin walmulaacana wuu tirinayaa waxyaabii qofka ka xaraam ahaayo wuxuu ihi wanikaaxu lmuxrima waalmuctadati min gayri haddii ruuxan dumar ee xaj ay xidhan ama cumro ay xraano lama meherin karo meherinteedu waa xaraam waalmuctadati min gayri haddii ay cid kale ka ciddo tirsanaysa iyana lama meherin karo intay halkan taw ka idhahdaanday nin iyo naagun baa isjeclaanayo dabeetna waaba mid la qabababa laga yaabo dabeetna waxa waaba heshiinayaanba sidaanu dee aragnay qaarkood lacag baa buu dhibaya wuxuu le war kuba ha yaraaday se soo fasak alla markaa dee fasakaad wax lagu sheegay ay soo samaysay lacagtiisi ay kusoo samaysay buu dabeetana meherinaya marka laba balaayo sul saaran awalan inuu dee ka aafeeyey kii hore tan fasakaadii oon hagaagsanayn iyo saddexaad iyadoo xataa haddii la yidhaho sakaada way sugnaatay dee aanay cadad bixinba wax ansaxayba dee ma jiro markaa ruuxa dumaraa marka la furo de wayna cadad baxdaa kolkaa cid dambe ay guursan karayso min hayrihi wuxuu ku qaydaya hadday isaga ka ciddo tirsanayso de waa basiid waa rajciyeysan karaysa hadduu furo oo ciddadiisii ay ku jirto dee wuu soo ceshan dumarkii buu wadaa markaa intii qofka ka xaraam ahayd wayaxrumu waxa xaraam oo kale cala alxur an yajmaca inuu kulmiyo bayna akara min arbac afar un wixii ka badan inuu kulmiyo xaraam bay ka tahay oo qofka muslimkaa waxa u banaan inuu markaa afar dumar ah kulmiya u banaan hadduu ugu badiyo oo dadkii soo islaamayay dumarka toba tobankaa iyo qabay lixda iyo dee nebigu afar un ka xula buu lahaa calayhi salaatu wasalaam bal ikhtar minhuna arbaca afar un ka dooro markaa haddii uu dee koor weyn soo gasho uu yidhahdo anigu weli baan oo duulaya waa daalacaya dabeetana toban baan guursanaya taasi waa saaxiibtinimadii gaalada waxdii la yidhaahdo dee iyadu ma ahe waa faasiqnimo haddii dee cid markaa ka xoog roon u arko waxay idin la xadada isaga ama la dilo wlwlaa sida wanaagsani aliqtisaaru cala alwaaxida mid kaliya inuu ku gaabsadaaba u roon qofkii haddaanu xaqii afarta wada fulin karayn cinda cadami alixtiyaaji ilaa maa zaada likhawfi cadami alqiyaami bixuquuqihin mar haddaan baahi ahayn oo dee tani aanay ka bukin oo wax dabada ka riixaya aanay jirin ku filan tahay waxa ay tahay bu ihi in markaas dee t service kaga gaabsado fawaaxidatan ti aayaddu ay sheegayso qofka ka baqa inu xaqiisii xaqoodii oofin kari waayo walahu waxaa usugnaaday qofkan ninkii wuxuu xaq ku leeyahay an yataa bimilki lyamiin lahaanshaha milkulyamiinka la yidhaha inuu kula mucaamalado maa shaa intuu doone dumar ah oo iyagu addoomuhu kuma qeydna tiro wax tiraa ma leh sidaas darteed baa dee mamlakadii hore inta faraha badanaa in yarun ku tarmi jireen midkiiba wuxuu yeelanaya arbiciin cishriin deedna waxaba laga yaabaaba isagii oo toban sano joogay in kuwiisiina ay min arbiciin yeeshaan uu dhowr boqol noqdo wayaxrumu cala alcabd addoonkiina waxaa ka xaraama akharu min itnayn laba wax ka badan isna ma guursan karo hadduu addoon yahy afartiisu isaga waa halkee waa itniin facalayhina nisfu maa cala lmuxsanaat had iyo jeer waa kala barhka iyo xisaabsan yihi wayaxrumu cala alxur dumarkii xaraamtaha buu tirinayaa la soco waxaa ka xaraama qofkii xortaha nikaaxu lamati lmuslima ilaa an yakaafa alcana addoon muslimada ma guursan karo inuu zina ka cabsado mooyaane wahuwa canadan qur-aanku uu sheegayna alwuquucu fi zina zina uu ku dhaco wey hadduu waayo wuxuu ku guursado dee addoon wuu iska guursan karaya mar hadduu zina ka cabsanayo haddii aduu shuruudahan aan laga helin uu tirin doono addoonta laftigeeda guurkeedu ma banaana tii kitaabiyadda ahayd soo dhaaf tii muslimadda ahayd qudhigeedu xusaya markaa dhowr shardi baa loo xidhayaao midi waxa weeye kow in ruuxa mid xora aanu qabin lacag uu mid xora ku guursado waa inuu waaya addoonta laftigeedu waa inay muslimo tahay iyo midhka afraad oo ah inuu zine ka cabsado shuruudaha afartaa marka la helo ayaa la helayaa shuruudaha ilaa saddexna dee aayaddu waabay cayintay walaa wayaxrumu cala alxuri nikaaxu lamati lmuslima addoon muslimada ma guursan kara tii kaafirada ahayd waynu soo dhaafay ilaa an yakaafa alcanata inuu zine ka cabsado buu ku guursan karaa wahuwa canaskan qur-aanku uu sheegayna alwuquucu fi zina shuruuddii buu taxayaa uu ku guursan karaya addoonta muslimada walaysa cindahu xuratun tuxorana ma qabo tasluxu lilistimtaac oo istimtaacii usu maaragtay u suurowda oo suuragalku waa istimtaac istimtaacu de waa iska macruuf baan filaya waxyaabaha qaarkood unbaa dee laaf carabiga lagu qaataa oo ama wadi ha ahaado dee noocuu doonaya wacajaza waanu kari waaya can sadaaqi xura tuxora markaa meherkeedii ayuu kari waayay aw thamani jaariyatin ama addoon uu soo iibsado oo uu milkulyamiin kula mucaamalado lacagteediibuu kari waayo taasoo tasluxu isaga u haboon waa shuruudiibuu tirinaya kow inuu sine ka cabsado laba mid xoro waa inaanu qabin saddex sadaaq alxoro waa inuu ka caajisaa afar addoon uu iibsado waa inaanay jirin oo eeg hadduu wixii waa isla addoon laakiin way kala duwan yihin hadduu iyadii iibsado oo sidaa uu kula mucaamalado awlaadday dhashaabaa xor ah haddii laakiin mid nin kale leeyahay uu guursado waa maxay markaa awlaadda ay dhashaaba addoomo noqonaya farqiga udhaxeeya taas haddaad odhan lahayd maxaa loo leeyahay middanna saman aljaariya macnaha jaariyaha soo iibsado tan kalena maxaa loogu diidaya u meherinayo dee farqigaasaa jira oo qur-aankuba dee waa kan qofki inuu iska dhowrsoonaada ku dhiiri gelinaya istixfaaf inuu qaato si aan awlaaddiisii addooma unoqon laakiin markuu iyadii soo iibsado isagu leeyahay awlaaddiisii waa xor isaguna istimtaaci bu helaya walaa yasixu ma ansaxayo nikaaxu shikaar isla luqaadka nikaaxiisu oo waxa weeyaan hebelow inantaydii heblaayo waa kuu guuriya bishar inaad adiguna inantaada i guuriso maxaa la idhaha markaa isweydaaris oo shikaar waxaa loogu magacaabaya de xadiidkuna waa kii sacad unahaye carabtu dee waxyaabihi isticmaali jireen bay kamid ah markaa wax meherahoo dumarkii loo soo qaadaya ma jira laba arrimood ba uu ku fasahaaday sadaaq mid tan meherkeedii baa taa kale meherkeedii laga dhigaya wuxuu leeyahy hebel hebel haddii aad tahay waan kuu guuriyo inantaydii bishardi inaad taada i guuriso on isweydaarano laba sodogu inaynu isla noqono isla markaana ah weeye meherna lama soo qaadayo midka labaad waxa weeye had iyo jeer nikaaxu inuu caqdigani mutlaq noqdaabe oo caqdi maca shardiya nikaax maca shardiya lama ogola maca shardigiina wuu yahay oo bishardi waa kan leh wanikaaxu lmutca nikaaxu lmutca isaguna ma banaana oo sidan soo socota isaguna tacriifkiisu yihi nikaaxu shiqaar inoogu joogo wallahu aclam